saddex iyo tobanka bisha februaayo sanad kasta maanta oo kale dunida waxaa laga xusaa maalinta raadiyaha adduunka halkudhiga sanadkan raadiyaha isbeddelka cimilada kaasoo dirada lagu saarayo xoogeynta idaacadaha si ay u horumariyaan wax ka qabashadooda sugaanta faneed oo ah mid ka mid a arrimaha ugu muhiimsan ee xilligan maalinta caalamiga waxaa ansixiyey xubnaha unesco sanadkii labada kun koob iyo tobankii waxaana si rasmi u aqbalay golaha guud ee qaramada midoobey sanadkii labada kun labaiyo tobankii waxaa loo dabaaldegay sanad kasto saddex iyo tobanka bisha februaayo raadiyaha qadiimiga ah waxa uu door weyn ka qaadanayaa xiliyadii nabadda iyo dagaalka xuska maalinta raadiyaha adduunka sanad kasta hay-adda qaramada midoobey ee waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee magaceeda loo soo gaabiy unesco waxay u dabaaldegaysaa maalinta raadiyaha adduunka iyadoo la qabanayo howlo kala duwan oo ay iska kaashanayaan idaacadaha ururada bulshooyinka caalamka oo dhan inkastoo raadiyuhu uu jiray in ka badan boqol sano haddana weli waa mid ka mid a hababka ugu wanaagsan ee lagu gudbiyo wararka laguna dhiirigeliyo isdhaafsiga bulshada lagu baro dadweynaha raadiyo waxa uu door weyn ka ciyaarayaa ka qaybgalka dhallinyarada doodaha la xiriira arrimaha saameeya noloshooda raadiyuhu waxa uu badbaadin karaa nolosha dad badan xilliyada musiibooyinka dabiiciga ama kuwa bini-aadannimo sababo sidoo kale wuxuu suxufiyiinta u yahay madal ay ku baahiyaan xaqiiqooyinka iyo sheekooyinkooda maalinta raadiyaha adduunka markii ugu horreysay ayaa si rasmi ah loo xusay sanadku markuu ah labada kun iyo labaiyo tobankii horumarinta nolosha dadka miyiga ku nool ee afrika iyadoo la adeegsanaya aaladaha isgaarsiinta ee ugu fudud ee la heli karo sida raadiyaha telefoonada gacanta waxa ay ka dhigan tahay in raadiyuhu awood xoogan oo lagu horumarinaya nolosha dadka miyiga ku nool ee afrika shaqada raadiyuhu waxa uu kor u qaadayaa codadka dadweynaha waxaan ognahay in isbeddelka cimilada uu yahay mid kaalin weyn ku leh caqabadaha caalamiga gaar ahaan dadka ku nool afrika hoosteeda oo si gaara ugu nugul taas oo sababta ah in la hirgelinay mashaariic caawinaya bulshada miyiga kuwaas oo ay kaga faa'iidaysanayaan xalalka dabiiciga ee yareynaya saameynta isbeddelka cimilada sidoo kaleeto waxaan diyaarinay agabyo ilo muhiim ah oo ay adeegsan karaan idaacadaha iyo shakhsiyaadka dunida oo dhan si raadiyaha loogu adeegsado sidii awood xoogan oo wax looga qabanayo saameynta isbeddelka cimilada guddiga ayaa codsanaya in agaasimaha guud ee unesco uu xeerkan u gudbiyo xogayaha guud ee qaramada midoobe si maalinta raadiyaha adduunka looga ansixiyo golaha guud looguna dabaaldego dhammaan hay-adaha hoos yimaada qaramada midoobe arrintan waxay si rasmi a looga dooday shirweynaha guud ee unesco kaasoo la ansixiyey xeerkan oo nambarkiisu yahay soddon iyo lix c islaash lixdan iyo saddex sidaa daraaddeed bishii nofembar sanadkii labada kun koob iyo tobankii dhammaan dowladaha xubnaha ka ah hay-adda unesco waxay si mideysan ugu dhawaaqeen maalinta raadiyaha adduunka ugu horeyn nejmo cusmaan yuusuf oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta gabdhaha deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa inaga warbixisay waxa ay maanta uga dhigan tahay maadaama maanta la xusayo maalinta raadiyaha adduunka in maanta oo kale dunida loo dabaaldego maalinta raadiyaha waxay ka dhigan tahay sidii loo dhiirigelin lahaa howlwadeenada warbaahinta loona xoojin lahaa doorkooda wacyigelinta bulshada raadiyahana weli waa awoodda ugu baaxadda weyn ee dunida ee ka jira waxna sixi karo waxna qaldami karo haddii sida loogu talagalay u shaqeeyo waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shaqaalaha adduunka ee raadiyaha ka howlgala gaar ahaan shaqaalaha raadiyaha soomaaliyeed gaar ahaan shaqaalaha idaacadaha kala duwan ee ka howlgala jubbaland hambalyo ayaan leeyahay sanadkan sanadka xiga allaha ka dhigo mid baraare iyo shaqo wacan alle inagu gaarsiiyo cabdirasaaq sheekh maxamed oo ku magac dheer cabdirasaaq africo waa agaasimaha guud ee star f m ama star media group ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxa uu inooga warbixinayaa waxa ay uga dhigan tahay maalinta raadiyaha adduunka maadaama ay yihiin mid ka mid a raadiyaasha ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland maalinta raadiyaha waxay noo tahay maalin weyn oo si gaar ah saameynteeda ugu leh bulshada iyo weliba dadka saxafiyiinta ama warbaahinta ka howlgasha raadiyaasha ka shaqeysa waa maalin muujinayso mise aan muujin karno awoodda warbaahinta uu kuleeyahay raadiyaha uu kuleeyahay warbaahinta sidaa la socotid baa saddex daqiiqood ay u kala baxdo ee dhanka maqalka dhanka muuqaalka iyo dhanka maaragtay qoraalka dhanka maqalka waa dhanka ugu saameynta badan ee bulshada inta badan gaarta boqolkiiba siddeetan ama sagaashan marka hore hadduu ahaa hadda waa boqolkii siddeetan la dhihi karaa dadka uu gaaro ama isticmaala ama ku dhaqma ama dhegeysta waana halka keliya bulshada hadda loo mariyo fariimaha waa warbaahinta keliya maaragtay weli jirta ee welina ugu cimriga dheer ayaan dhihi lahaa ugu dambeyn cali faarax waxa uu ka mid yahay bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxa uu inooga warramayaa faa'iidada uu bulshada u leeyahay raadiyaha raadiyaha oo xiliyadii hore xilligan casriga ama xiliyadii hore raadiyo wuxuu ahaa meesha keliya ee ay dadku kala socdaan caalamka akhbaartiisa hadda lafteeda dadka badanaba baadiyaha iyo ku dhaqan tuulooyinka aan lahayn teleefoonadan casriga iyo waxa aan lahayn waxay dhegaystaan idaacadaha iyo raadiyaashay dhegaystaan oo ku dhaqan yihin kuna taxan yihin waxayna ka helaan wararka caalamka raadiyaha waxaan ku xusan karaa inuu ahaa isha keliya ee wararka caalamka lagala socdo wixii hadda ka horreeyey casrigan oo teleefoonadan soo baxeen wixii ka horreeyey iyo wacyigelinta bulshada waxqabadka caafimaadka baraarujinta wax walba lagala socon jiray